halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a waad si toos ah nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan barta internetkan ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii soddonka bisha may sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxa ay si wada jira idinku soo daadahinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah xuseen barre aadan
go-aankan waxa weeyaan afar iyo labaatankii bishii may xukuumadda somalilan waxay hakisay dadkii qaxootiga ahaa haddaanay wax dhibaato ah oo ammaanka wax yeelaya ama duruufo loo malaynayo inaanay sidan ku shaqayn karin aanay soo kordhin xukuumadda somalilan way fasaxday qaxootigii dhammaanba ka imanaya dalka yaman kaasi wuxuu ahaa wasiirka dibudejinta somalilan cali siciid reegal oo ka hadlayey somalilan oo fasaxday qaxootigii yeman ka soo cararayay ee afar iyo labaatankii bishan ay hakiyeen qodobada kale aad maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a safiirada dalalka afrika u fadhiya maraykanka oo xaflado ay ugu dabaaldegayaan maalinta afrika ka sameeyey dalkan maraykanka barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
xoghayaha gaashaandhigga maraykanka ashton carter ayaa cambaariyey tallaabada ay dowladda shiinuhu doonayso in badda lagu muransan yahay ay jasiirada ka dhisato xogayaha ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid ka baxsan dhammaanba shuruucda caalamiga ah carter oo ku sugan singabore ayaa sheegay in maraykanku aad uga walaacsan yahay xawliga uu ku socdo dhismaha ay dowladda shiinuhu ka wado badda koonfurta shiinaha ee lagu muransan yahay baddan ayaa waxaa ku muransan oo isku haysta dalalka filibiin vietnam maleeshiya taiwan brunei iyo weliba shiinaha sebalater ayaa si fudud ugu guulaystay markii shanaad inuu noqdo madaxweynaha ururka cayaaraha dunida ee fifa inkasta oo toddobaadkan bilowgiisii xabsiga la dhigay ilaa afar iyo toban sarkaal oo ka mid ah ururka fifa oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen arrimo musuq maasuq waxaana arrinta baadhista musuq maasuqan ka howlgalay maraykanka iyo switzerland sebalater oo da-diisu ay tahay sagaal iyo toddobaatan jir ayaa ku guulaystay boqol iyo saddex iyo soddon cod waree gii hore ee codaynta oo ka dhacday magaalada zurikh ee dalka switzerland ninka la tartamayay oo ah dhaxal sugaha boqortooyada jordan ali bin al xusein ayaa isagu helay ilaa saddex iyo toddobaatan cod isaga oo ka hadhay wareegii labaad balater ayaa taageero badan ka helay qaaradaha africa iyo asia halka bin alina uu taageero ka helay dalalka yurub iyo wadamo ku yaala america laakiin bin cali codadka uma suuro gelin inuu guulaysto laba ka mid ah ururada cayaaraha ee qaaradda yurub ayaa balater ugu deeqay inuu iscasilo ka hor intii aanu tartamin hase ahaatee arrintaasi uu ku gacan saydhay
mid ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha suuriya ayaa sheegay in ay weerar geysteen ciidamada dowladda suuriya oo ay ku dhinteen koob iyo toddobaatan qof dadkan dhintay ayaa u badan rayid waxaana weerarku ka dhacay xalab oo ku taalla waqooyiga suuriya ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa sheegay in diyaarada helikobtera oo ay dowladdu leedahay ay bam aad u weyn la beegsatay suuq ku yaalla xaafadda ay kooxda daacish haysato ee ku taalla magaaladaasi xalab bamkan ayaa ah mid noociisu uu mamnuuc ka yahay oo aan la ogolayn in la adeegsado
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay dib u fasaxday qaxootigii soomaalida ee kasoo cararayay dalka yeman ee ay dhowaan diiday inay kasoo degaan dekedaha somalilan waryaheenna hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa waraysi la yeeshay wasiirka dibudejinta somalilan cali siciid reegal
go-aankan waxa weeyaan afar iyo labaatankii bishii may xukuumadda somalilan waxay hakisay dadkii qaxootiga ahaa haddaanay wax dhibaato ah oo ammaanka wax yeelaya ama duruufo loo malaynayo inaanay sidan ku shaqayn karin aanay soo kordhin xukuumadda somalilan way fasaxday qaxootigii dhammaanba ka imanaya dalka yeman muxuuga tilmaamaya in ammaan ahaan ay halis ku yihiin oy dad ku dhex dhumanayaan baad hesheen mise waa tuhunun number one ammaankay hayd laakiin ilaa hadda markii baadhis dheer la sameeyey somalilan waxay leedahay ciidan abni sirdoon adag ciidan badda ah oo adag intaba way leedahay markii la dabagalay la xaqiijiyey waxa la xaqiijiyey in tuhunkii la sheegay inay soo raaci karaan dad ilaa hadda wax ku dhex jira aanay jirin ee dadku ay yihiin dad qaxootiya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo hadlay waxa uu ku dooday islamarkaana uu in badan ku celceliyey in qaxuntigan ay yihiin qaxunti imanaya dalkoogii iyo dhulkoogii oo dekadahay ka soo degayaan hadday tahay berbere iyo hadday dekadaha kala tahay bay dhulkoogii imanayaan laakiin si aan ahayn qaxunti ajaanib ama dhow kala tegaya nida doodaas yaad aragta waxayla tahay taasi waa hadalaan dee loo meel degin oo la iska yidhi weeye xaqiiqadana in la iska indha tiro maaha mana aha qofku hadduu maamilka markaa uu wadayo shaqadu hayo hadduu ku fashilmo inuu dee dhir ismarmariyo cidlo ismarmariyo maaha somalilan waa dowlad qaran oo jirta maamulkaa soomaaliyana annagu wanaag iyo walaaltinimaanu kula shaqaynaynaa cuqdad iyo ciqdina kama qabno waana nasiib daro hadday qofka kalsoonidu ka lunto oo ay kalsoonidu kaa lunto oo aad istiaado haddaanad ciddaa isku nabin waxba noqon maysid waa arrin aad u nasiib daraa marka hadalka ninkaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka soomaaliya waa hadal aan loo meeldayin micno uu ku fadhiyaana ma jirto laakiin wasiir waxaa laydinku eedeynayaa in qaxuntiga soomaaliya ee u dhashay uun aad si gaara u aad u abbaarasaan islamarkaana aad gaar u celiseen arrinkaasi maanu shuruucdii qaxuntiga iyo weliba qaanuunkii magangelinta qaxuntiga maanu ka war imanaynin haddaad qayb ahaana soo daysaan iyagana aad gaar u celiseen wax allaale wax cunsuriyada ama kala sooco ama soomaaliya diid ah oo dadkaas ku saabsani ma jirto horeba somalilan toban kun in ka badan oo faamili baa jooga oo soomaaliya u dhashay oo qaxoontinimo loo aqoonsan yahay oo wax weeyaan noloshooda iyo amnaankooda iyo waxoodaba la sugo oo ay dowladdu sugtay kuwan abni uunbaa galay arrin abni baa soo gashay meel hadday arrin abni soo gashona nololina ma jirayso qaxootina lagu qaabili maayo cidina ku noolaan mayso waayo wax walba horta amniga ayaa ka muhiima amniga marka la sugo ayaa qaxootigana la qaabili karayaa dadkuna noolaan karayaa dadkuna jiraya berigii dagaaladii sokeeye ka dhaceen soomaaliya wax weeyaan intaas oo kun oo qof baa ka soo qaxay oo reer soomaaliya ah oo somalilan yimi oo la soo dhoweeyey oo la gacan qabtay oo shacab iyo dowladba loo kacay maxaa loo cunsuradayn lama cunsuradayn waa la dejiyey oo waa loo gurmaday abaaru markay ka dhaceen ee mushkiladu ka dhacday soomaaliya somalilan way u gurmatay dhaqaalay u geysay way ku caawisay maxaa loo cunsuradayn waay annagu cid kasta dowlad baanu nahay cid kasta oo dhibaataysa waa soo dhawaynaynaa cid kastoo aan ammaanka waxyeelaynaa waxaanu ku tari karro ayaanu ku taraynaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka dibudejinta ee somalilan cali siciid reygal oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
halkaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington si loogu dabaaldego maalinta qaaradda afrika ee sanadkan ayaa koox ka mid a safiirada wadamada afrika u jooga dalkan maraykanka waxa ay qabteen xaflado dhowr ah oo ay ku muujinayeen horumarka ay qaaraddu samaysay iyo caqabadaha horyaala xafladadaasi haddaba tii ugu weyneyd waxaa ka qayb gashay wariyaha v o eda maryama diallo warbixintan ayayna nooga soo dirtay waa kan ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo jeediya
cayaaro dhaqameedka dalalka ruwanda iyo ivory coast iyo weliba masraxiyado kala duwan oo aad u heer sarreeya oo ay soo bandhigeen masaarida iyo morocco ayaa ka mid ahaa arrimaha lagu soo bandhigay xuska sannadkan waxaana xuska sannadkan guddoominayey danjiraha dalka masar u jooga maraykanka maxamed tawfiiq waxa sida gaarka ah muhiimadda ugu leh afrika ayaa ah horumarka ay samaysay afrika xilligan waxay samaynaysaa horumar sannado badan waxay afrika ku tilmaanayd qaarad ay hor yaalliin duruufo kala duwanay laakiin xilligan arrimahaas waannu ka baxnay sababtoo ah waxaannu u wada shaqaynaa sidii koox oo kale dhammaan qaaradda oo dhammi waxay haysaa niyad wanaag waxaannuna hadafkayaga u gaadhi doonnaa annaga oo iskaashanayna ayuu yidhi danjiraha u jooga morocco dalkan maraykanka ayaa isagu sheegay in halkudhegga sannadkani uu yahay in la taageero haweenka afrika haweenka afrika waa dumar aad u qaali ah waxaynu u baahan nahay in aynu fursad siino mar labaad yurub maraykanka oo aynu haatan joogno iyo dalal kaleba gacan weyn ayay u fidiyeen haweenka wax badan oo la qabtay way jiraan laakiin maaha in ku filan waxaanna filaynaa in aynu joogno xilligii ugu habboonaa ee aynu dadka u sheegi lahayn in haweenku wax badan oo wanaagsan qaban karaan kasakow khudbadaha waxa goobtan ka socday qoobka ciyaar iyo masraxyado kala gedisan taas oo dalal kala duwani ay ku soo bandhigayeen dhaqannadooda danjiraha kameruun u fadhiya dalkan maraykanka charles atangana ayaa isagu leh qaar ka mida wax soo saarada beeraha sida kafeega iyo shaahu waa qaar ka mida waxyaabaha casriga ah ee aynu ka qaarad ahaan leennahay ee aynu dunida u keenno maalinta afrika ayaa salka ku haysa aasaaska ururka midnimada afrika ama o a u oo haatan loo beddelay ururka midowda afrika ama a u kaas oo la aasaasay bishii mey sannadkii kii maanta oo kale ayaa waddammada afrika iyo saaxiibadood waxay xusaan guulaha uu gaadhay ururkaasi iyo weliba sida ay ku gaadhi karaan hadafkooda si loo gaadho mustaqbal wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi wariyaha v o e da maryama diyaalo inoo soo diyaarisay oo inoo soo jeedin halkaad kala socoteenna waa v o a
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysaba haddaan markiiba daf usoo idhaahda ibraahino waxa ay ka timid asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay marka ugu horreysa v o a waanu salaamaynaa tahniyad dhalasho farxad lena waanu diraynaa baa liyihi waa tahay waxaanay kala yihiin injineer borow fardowso ibraahim fartuun ibraahim nadiifo ibraahim anise ibraahim iyo yaasiin ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim iyo faadumo ibraahim iyo sidoo kale saygeeda baa layidhi mustafa borow iyo hooyo khadiijo xasan iyo shukri cismaan iyo xaawo cabdulqaadir iyo caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi maxamed ibraahim macalimow iyo afadiisa shukri cali xasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mucaad soo barbaar bay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana waa dhambaal dhalasho waxaa uu naga soo gaaray maxamed cilmi ducusow iyo ibraahim cusmaan afrax iyo dalmar axmed barow iyo waxay yidhaahdeen ismaaciil cabdi aadan iyo ibraahim cali cabdi kalafoge iyo sacdiyo maxamuud garcade dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo heestaba xasan cabdulaahi xaashi oo ku magac dheer timcadde iyo waxay yidhaahdeen maandeeq maxamed daahir oo wiil ugu dhashay jigjiga wiilkaasina waxaa loo bixi yidhahdeen cabdulaahi xasan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa inuu eebba ka dhigo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxa ay ka timid cabdixakiin kuulow cismaan iyo qaasim kuulow cismaan iyo saliimo kuulow cismaan iyo daa'uud kuulow cismaan iyo shaakiro kuulow cismaan sumayda kuulow cismaan anise kuulow cismaan iyo sacdiye kuulow cismaan iyo jaaliyo isxaaq yuusuf aadan iyo doctor yaasiin yuusuf hiiraale baa layiri iyo salmaan maclin cali iyo mustafa maxamed dhagool iyo tayaar isxaaq xasan maxamed iyo shaawul cabdixamiid amiin iyo ugu dambeyntii cabdidaahir maxamuud maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga magaalada muqdisho garowe baydhabo iyo toos weyne boosaaso iyo koonfur afrika waxay tahni dhalasho u dirayaan aabe cabdikhaaliq kuulow cismaan iyo muslimo cali bilday baa la yiri oo ay gabar ugu dhalatay tuulada habare taariikhdu markay ahayd toddoba iyo tobankii bishan mey sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaa loo bixiyey gabadhaasi laylo cabdikhaaliq cismaan kuulow waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeeda anfacda annaguna aamiin ayaanu raacinaynaa ibraahim bal heesta ugu horreysa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa caasho gurbaa kugu gudbane Hee, miyaad ka soo bixi kartaa wow dhulka ilaa balaadhe wax hees baad ka soo tuurtay Marya kaama Marian.
raageen, waad Marya leedahay.
kaama raageen codadka maryan mursal iyo cumar dhulle
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka ilaa balaadhe beerya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide dirbaigu jabsane miya weli bogsade birbaaygu jabsane miya weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare inkalay buddhigin may bogsin kartaa inta laybod dhegin may bogsin kartaa gurba kugu gudbane gurba kugu gudbane bixi kartaa dhulka igu balaadhe beerya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysaa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane fartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane fartankai dhige birbaigu jabsane iyo weli bogsaday dirbaayigu jabsane iyo weli bogsaday
gurba kugu gudbane gurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe
berya kama raagine Oh, oh, oh, oh. ibraahimow waad naga tunta galabta heesta aad baad uga heshay dhegeystayaal badan oo iyagana haatan raadiyaha ag fadhiya amana dhegeysanaya eshcalaa hees bay leeyihiin taasi soo ma madaxa ugu ruxayaan waa tahay waad la hesho waxaad moodaa inaabad daawanaysaba dhegeystayaasha waa tahay kuwo kale oon ka dhicina waa soo wadnaa ibraahim oo heestaasi maryam mursale iyo cumar dhuule ayaa ku luuqeynayay dhinacii waraaqaha ma soo qabtaa midan hay ibraahim oo aad u gaaban haye waxaa ugu horeeya waxaa li waa warqad hambaliyo waxaa ugu horeysa hooyo deeqa xaaji xasan xaaji cabdi iyo hooyo khatra cabdulaahi cabdi iyo adeer warsame akame baa liyiri iyo xildhibaan cumar xaaji cabdi iyo cali xaaji cabdi waa dhammaan ilmo xaaji cabdi cali baa ku jira cusmaan suleybaan jaamac khatra faa'isa nimco xiis dhammaantood waa ilmo xaaji cabdi akabe iyo sidoo kale cabdinaasir boos akabe iyo cabdiqani boos akabe iyo asxaab kale fara badan oo warqadan ku jirto si wanaagsanna loo soo qoray waxay kala joogaan ah, wadanka soomaaliya maraykanka jarmalka sweden imaaraadka carabta iyo kenya waxaanay dhammaantood tahneed dhalasho u dirayaan axmed boos akabe iyo ayaan maxamed muuse oo ay gabar ugu dhalatay sideed iyo labaatankii bishan meey sanadkan laba kun shan iyo tobanka magaalada buuhoodle waxaana dhammaan tayo aana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdifataax faarax badel cabdixamiid yuusuf jaamac iyo cabdikaafi daahir bare iyo cabdimahad waxay yidhahdeen cusmaan axmed owliyow iyo cabdinaasir axmed gubey iyo cabdiqaadir cumar maxamed akila iyo waxay yidhahdeen cabdikhayr yuusuf maxamuud iyo cabdiraxmaan isaaq indhacade iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid maxamuud jaamac africa iyo cabdirasaaq xuseen muudey faa'iso xasan iyo farxiya xaashi xagaley baraf iyo waxay yidhahdeen fawziya daahir cali iyo hibe cabdirasaaq yuusuf iyo khatra barre maxamed liibaan maxamed nuur iyo mahad aadan raage iyo maxamuud cabdirasaaq iyo maxamed duran cabdi iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan cali injineer yarisow iyo maxamed xasan xaydar iyo cusmaan xasan muuse iyo salaad cabdikariim maxamed iyo suudi cali bariise iyo dhammaan waxay yidhahdeen eheladii asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniyad u duraan fardowsa faarax gindhe iyo waxay yidhahdeen axmed yuusuf diiriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskan allaha ka dhiga kii aad kala kulantaan farxad bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaanu raacinaya ibraahim umaadna soo qabatid een, heesta xigta rio ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa maxamed axmed bakaal ciro ayaanu ku luqeynaya
yaa salaam haddaad riyo yahay rumoobi lahayd raaxada noloshaan riiqi lahaa rabbaa oge waan raysan lahaa ragaan ogahaan ka rayn lahaa caasha waa maqlaysaa waa
waa lahaa unbay taagantahay soo maa haa haddii riyada marka riyadan bal alla maxaan riyooyinka qaari jiray riyooyin badan bal iga warran waa waa riyootee waa maxaa ka rumooba kuwo badan ayaan kordhiyooda ibrahim oo horta inta badan marka la seexdo waa la riyoodaa inta badan Een, qaar waxaad is leedahay talow riyadii aad xalay ku riyootay mirumowda qaarna waxaad leedahay ilaahu riyadaad xalay ku riyooday runha ka dhigin marka waxaad u dhexaysaa inay beenoodo inay rumoodo aad iyo aad mid bay noqonaysaa marka fanaanka nise xaaladiisa waxaad leedahay waa haddii rumoobi lahayd buu leeyahay marka isaga inay u rumooda uu jeclaan lahaa oo aad tahay dhinaca waraaqaha haddaan mar kale jalleecno maxamed cismaan makraan ayaa warqadani ka timid asiga ugu horreeya kama imaan waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi jimcaale iyo aadan cabdi axmed aadan qays iyo cismaan axmed hufane cismaan yare cabdulaahi cismaan warsame cali cismaan makaraan cali kaskey baa layidhi iyo sidoo kale cabdi axmed xuseen cabdiyare khaliif garaad roobleh cabdi weli xuseen tawakal iyo xabiibo maxamed duqow deeqo maxamed maxamuud saadaqa cumar carte ifraax shariif maxamed iyo raxmo faarax cabdulaahi iyo ayaale maxamed cabdulaahi iyo dhammaan reer cumar xalane baa layidhi iyo dhammaan reer cabdi xalane dhammaan reer faarax cabdulaahi iyo cabdinaasir faarax cabdulaahi iyo sahre faarax cabdulahi warqadan aad bay u dhertahay waxaa ugu dambeyntii ku jirta ister maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani oo idil waxay tahneed dhalasho u dirayaan weriye baa layidhi maxamed cabdirashiid cali yariisow iyo marwadiisa baa layidhi nimco cumar xalane oo ay dhowaan gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir taarikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan may sanadkan laba kun shan iyo tobanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi saabiriin maxamed cabdirashiid cali ducadu waa xaggeena baa layidhi soo barbar ayaanu leenahay saabiriin oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo file faraadi iyo hooyo raaxo xasan diine iyo hodan aadan shidane iyo waxay yidhahdeen ayaan aadan shidane cabdinuur aadan shidane sayid cali aadan shidane habaryar faadumo file faraade iyo waxay yidhaahdeen habaryar nasteexo file iyo habaryar nimco file iyo habaryar xaliimo file iyo habaryar deeqo file iyo habaryar nasro file iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed file iyo abti nuur file nuur okey iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac master tarabi dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad kal iyo laaba oo dhalasho ah ay u dirayaan aabe cabdisalaan aadan shidane iyo waxay yidhahdeen hooyo firdowse cabdulaahi orey oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey ibtisaam cabdisalaan aadan ducada xaggeena la waaye ibtisaam soo barbaara ayaan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda waa tahay ibraahinow intaanan heesta xigta aanan soo qaban warqadan haddaan ka gaarsiiyo waxay ka timid waa tahaniyada waxaana diraya adeer cabdulaahi miret rabi iyo eedoordhuux miret rabi iyo mahdi maxamed mire iyo xasan maxamed mire iyo cabdulqaadir maxamed mire iyo xamdi maxamed mire luul maxamed mire iyo shiikow jaamac tarabi iyo cali cumar tarabi iyo axmed xasan jaamac iyo ugu dambeyntii xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho dhuuse mareeb guruceel iyo nairobi waxay tahneed dhalasho u dirayaan aabe mahad maxamed mire iyo hooyo nimco cabdi ciise oo wiil ugu dhashay degmada guruceel waxaa loo bixiyey baa layiri wiilkaasi zakariye mahad maxamed ducada waa xaggeena baa layiri waa tahay zakariye waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara heesta kale caashaan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa roobkii da-ayo raaxadii adduunyada aniga wayga raagtay haye adaa dhammaysanaya rasiqii la ii qoray muxuu yidhi waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi heesta beeni raad ma leh
rabbigaan haynahay aqalku ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu toorabay ralyama noqoto runka gaari waaya annaa waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigiyo raxmo quraa ayaa rubis la joogane
beeni rad male beeni rad male eela lawrun mamooday
beenirad male beenirad male leela law run mooda carruurkii ba'ayo raaxada adduunyada ani wayga raagtee risiqii la ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon ruuc la orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma waayne
beeni rad male beeni rad male eela lawrun
beenirad male waa beenirad male deelalaw run mooga cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeo dhadla roray baane badda oo isrogiyo biyo horar ka joogaan baygu ruga wareegsane armicida ramiyo mantilula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mantaraxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuste way i ruux wareente
Mhm.
يا سلام عدكي معنا إيه فنانك سراد محمد سراد دربي يو هستي been raad ma leh ayaan intaas kaga gudbaynaa heesaha idin soo socdoon idin hayno ayaa ka daran caasha warqadda maadaa soo qabta masaaniga midaan gacanta ku hayaan soo qabto gaaban tahaniyad aroos baa la yiri waxaana diraya baa layiri dadka kale ah abixirsi cumar tarabi iyo adeer cali cumar tarabi iyo adeer xasan jaamac tarabi iyo adeer waxaa la yiri cabdulqaadir jaamac tarabi iyo mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo farxiyo cabdulaahi jaamac nasre maxamuud raage iyo shukri xasan jaamac iyo mahad maxamed salaad iyo bashiir cabdi shire waxau ku magac dheeryahay musharaf iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac waa master tarabi dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaneed aroos oo farxadla u dirayaan arooska maslax macalin cali iyo aroosada kowthar xirsi cumar oo ku aqalgalay magaalada dhuusamareeb ducada waa xaggeena ducooyinka xaggeen unbaa loo soo tuuraya waa tahay arooskaas waxaan u rajaynayna ibraahim kuma u soo dhiibaye midkii uu ka dambeeyo ubadda khayr qaba oo waara oo soo weynaada waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray ayeeyo cowralo nuur cusmaan iyo ayeeyo aamina rooble cusmaan iyo awowe faarax rooble cusmaan iyo waxay yidhahdeen aabe faarax gende xuseen iyo hooyo maryan maxamuud ibraahim habaryar ardo maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar nimco maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar faadumo maxamuud ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo habaryar farxiyo faarax rooble abti cabdulaahi maxamuud ibraahim iyo xaaskiisii caruurtooda iyo abti cabdiqaadir maxamuud ibraahim iyo xaaskiisii caruurtooda iyo abti cabdiraxmaan maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abti muxamed maxamuud ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti xiirey maxamuud ibraahim iyo waxa ay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eedo faadumo gindhe xuseen iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo gindhe xuseen iyo seygada iyo caruurtooda iyo dhammaan asxaabta iyo qaraabada waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan fardowsa faarax gindhe iyo axmed yuusuf diriye oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho arooskaasna waxa ay u rajeynayaan inuu eebba kale sii ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta xigtadaad soo qabat ibraahino caasho heestan kale ee dhegeystayaashan aan u hayno waa heestan kudhigeedu yahay baaq waxaa ku luqeynaya nimcaan hilaac
అదోకో బలం బలాడే అదోకో వేరకాడే అదోకో బాకయా బాకయా బాకయాడే అదోకో బలం బలాడే அதுக்கு பேர காட்டி அதுக்கு பாக்கையா பாக்கையா பாக்கையாட்டே தாதுக்கார பாடே உரே கைசோ உரே கைசோ وعدي كشاف ما بين شيء ولا انا ولا ولا انا وما بدني بعدو كار بابي وريقا يصور so chuavde kashagam bayla shen awalana wala walana kuma badende faridada mujarende kumu be حسابني بستوي اندرتاد إلا هذا مو بغصون ده وكاوي سديد فريدة مجرنة كمو xusabene bestiwey andartade ilaa hadda muu boga sonde bukan weyan sidiide marwuu baxaa dagaadhe marwuu isubuuqayaadhe يجوب بحادي بقي سادا بقي سادا وياندي هذا بيركن كنورلي مروبة حادة قادي مروش ببوقياده كيو جوبو بحاده بقي سادا بقي سادا كيان ليادا بيركن كنورلي مروبة حادة قادي
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka nimcaan xidlaac heestii ugu dambaysana way soo socota ibraahino sidan qiyaaso iyo hase ahaatee bal dhinacii waraaqaha maxaa xaggaaga yaalla adeer nuur gendhe xuseen iyo waxay yidhahdeen adeer maxamuud gendhe xuseen iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa iyo adeer axmed nuur gandhe xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer muuse gandhe xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer cabdi gandhe xuseen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo juweeriya faarax gendhe iyo sucaad faarax gendhe iyo sacdiye faarax gendhe iyo saamiya faarax gendhe iyo nabiila faarax gendhe iyo umaymo faarax gendhe rayaan faarax gendhe iyo maxamed faarax gendhe iyo yaxya faarax gendhe iyo zubayr faarax gendhe iyo cubayd faarax gendhe iyo zakariya faarax gendhe iyo subayr faarax gendhe iyo sacdiye faarax gendhe iyo cabdulaahi faarax gendhe iyo salaam faarax gendhe iyo cabdiraxmaan faarax gendhe iyo xamsa faarax gendhe waxa ay jecel yihiin inay salaamaan halkana ay taanadii heestanba ay ka gaarsiiyaan aroosada fardowsa faarax gendhe iyo waxay yidhahdeen axmed yuusuf diriye oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin aqalgalkiina nolol raaxo badan iyo ubad qarqaban oo eebada kala siiyo ayaan idinkaga baryaynaa aamiin aniguna aaminaynu raacinaya waxaan arooskaas ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba waa tahay ibraahinow waraaqihii xaggayga waxaad moodaa in wixii yaalloo dhan aan cagta mariyo in ka laacay marka heestii baan kaa sugayna ugu dambeysa mashquulba iga dhigtee haye miftaaxa adaa haye haye haye maan wadaynaa warle maan wadaynaa haye waa kaa jiibanayaa haddii kale waxaan lahaa ahey marka mar haddii qofka uu aad hadal u sheegayso ama aad la hadlayso qofka ku dhegaysta ee dhegihiisa ku amaahiya lama wada helo soo mogeed marmar dhafa miya ya qof kastaa lagama helo marka inaan hadalka kaa guray waa wax weyn waa tahay waa heesta aamiinta badi sidaan u qaatay ibraahimow iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga kulmi doono waa anigoo ahaa cashe ibraahim iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
nafta ku muuqatay inay jacayl meermariya waxaana wadi dartaa nafaca wadaaditayo adigu moog tahay runtii aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mushaxayo mashquul baad iga dhigtee muftaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mushaxayo mashquul baad iga dhigtee muftaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon
naftaydan ku magtaye muqeedu wada lumaa macaanay adi dartaa midnaan wayn ku qabto dacbudkuna uu ogiye naftaydan ku magtaye muqeedu wada lumaa macaanay adi dartaa midnaan wayn ku qabto dacbudkuna uu ogiye aniga maankiyo qalbiga adaa kuwa merayo inaad meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe anigu mawlahan baryo adigu aamiinta mari anigu mawlahan baryo adigu aamiinta mari aniga maankiyo qalbiga adaa kuba merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe ha anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari
qabiyo oo cishqiganigu miirmayban macaanoo wadi dartaa gayankay u meel marsho adigu moog tahay runtii anigu muxibadan qabiyo oo cishqiganigu miirmayban macaanoo wadi dartaa gayankay u meel marsho adigu moog tahay runtii aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mashaxayo mashquul baad iga dhigte muftaaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon aniga aniga mankiyo qalbigaada dhex mashaxayo mashquul baad iga dhigte murtaaxiyadahaye midaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon macaan anigu yeeli karin marinkaaga yuusan noqon
aniga masalada murtida micni waxaan uga socdaa macaaneyadi dartaa haween waan ka magayo weliba waan ka manace aniga masalada murtida micni waxaan uga socdaa macaaneyadi dartaa haween waan ka magayo weliba waan ka manace aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuwa merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari aniga aniga maankiyo qalbiga adaa kuba merayo inaan meher kugu xidhaan muraadkaygu u yahe anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari anigu mawlahan baryi adigu aamiinta mari
ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahin aadan caashe cuud waxay nala socodsiinayeen barnaamijkii hambaliyada iyo heesta ah oo gebagabo u ahaa idaacaddayadii galabnimo oo ay maanta idinla socodsiinayeen oona ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba xuseen barre aadan tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.